الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد
كذاب كذاب
shalay waxaan soo marnay cibaaro liأna almacna الzaa'ida fi اlxadiidi almuxtaaja ilayh almuxtaaja ilayhi waxay sifo u tahay almacna liأna almacna aلzaa'ida fi اlxadiid macnahaas almuxtaaja ilayh si kale inaan u dhignaan malaynaya drسga maanta waxa weeyaan فإdا نحن qال الإmام مسلم رحimه الله فإdا نحن تqصynaa أخباaر hذا الصنف من الناas أتبعناها أخباaرا يقع في أسانيدها بعض مaن laysa بالموصوف بالحفظ والإتقان kالصنف المqدم qبله wxuu leeyahay wuxuu ku bilaabahayaa baabka dadka axaadiiday axaadiidtooda ay tahay mutqiniinta oo uu ku soo tilmaamay ahlu listiqaamati fi lxadiidi wa itqaanin lima naqalu dadkaasuu ku bilaabahayaa baabka marka axaadiidtooda dadkaas markii ay riwaayaadkooda dhammaadaan ama uu ka faaruqo oo uu kuwaas dhammeeyo wuxuu leeyahay faidaa naxnu haddii inagu taqasaynaa akhbaara hada الsinfi min annaas aan gaarno gaayada akhbaarta sinfigan oo dadka ka mid ah oo aan soo dhammaynano wayna taqasaynaa maadadaasu waa min alqusuwi oo ah muctal allaam bilwow taqasayna waa tafacala maadadiisuna waa min alqusuwi waa qaaf iyo saad iyo wow laakiin bacdu shuraax ayaa ku qabsada alimaamu nawowi waxay leeyihiin nawowi wuxuu leeyahay maadadaas waa qaaf iyo saad mudaacaf oo min alqasi inay ka timid maadadan buu imaamu nawowi ku tawjiihiyey wuxuu leeyahay waxaa la yidhaahdaa iqtasa alxadiisa xadiida waqasahu waqasa aru'yaa maadadeeduna waa min alqasas bacdu shuraax waxay leeyihin marka maya maadadiisu ficilkan ma aha min alqasas ee waa min alqusuwi waana muctal allaam bilyaa haddii aan gaarno marka gaayada dadkaas akhbaartooda oo dhammayno ayuu wuxuu leeyahay atbacnaaha waxaan raacsiinaynaa akhbaaran akhbaar akhbaartaas oo yaqacu fii asaaniidiha uu dhacahayo asaaniideeda bacdu man laysa bilmawsuufi bilxifdi waalitqaani gabal niman gabalkood oo aan ahayn kuwo lagu sifeeyey xifdi iyo itqaan ee arrintooda ay ka hooseydo xifdi iyo itqaan markabadeeda xoogaa markaba ka hooseyda ka sinfi lmuqadami qablahu sinfigii aan soo sheegnay hor oo kale ma ah waa ka hooseeya qaybtaasaan raacsiinaa buu leeyahay marka marka waa qeybta hore axaadiistoodu waa dadka muqtiniinta ay tahay qeybtan labaadna waa dadka ku xiga oo la dhihi karo axaadiistoodu waa xisaan sababta uu u keenahayona waan soo sheegnay shalay oo waa ziyaadaad baa ku jira ama mutaabacaad iyo shawaahid buu u keenahaya marka culimmadu waxay dhahaan qeybta hore waa axaadiidta la yidhaahdo usuul qaybta labaadna waa axaadiista la yidhaahdo mutaabacaat iyo shawaahid waxa uu leeyahay calaa annahum iyagu wa in kaanuu haba ahaadeen fii maa wasafnaa wixii aan ku sifaynay duunahum kuwa ka hooseeyaba ha ahaadeene yacni kuwa hore waxa aan ku sifaynay way ka hooseeyaan فإن اسم الستر والصدق وتعاطي العلم يشملهم ولي لكن مقع أسترنانتا هي رنتا هي علمي إسسين تيسا هي وشملها وأيضا أنت أصوها يسمع وضد مستورين أه oo saduuqiin ah oo cilmigaa isku mashquuliya iyaguna waa yihiin كعطاء بن الصائب ويزيد بن أبي زياد وليث بن أبي سليم وأضرابهم إي أمثاشهم كواسكم مثالي رواة أمر رجاشة كتاب كمركي أن رمنا إن أن ترجمة قوابا كبه أنه وحا معتمد نوع تقريب التهذيب للحافظ بن حجر رحمه الله qof kasta marka oo raba rijaasha kitaabka bisifa khaasa ama rijaal alkutub asitta bisifa caama inuu xoogaa yar magacyada iyo dabaqada uu kala socdo kaas waa inuu mar kasta gacantiisa ay ku jirta oo uu haysta alxaafid ibn xajar markaa markuu u tarjumahayey tarjamo kooban wuxuu leeyahay cataa ibnu saa'ib abu muxamed athaqafi alkuufi saduuq min alkhaamisati rawaa lahu اlbukhaari wاlarbaca ninkan miihaal u keena laakiin ninkan wax kama warin ama wax uma warinin muslim laakiin ka miihaal u keena ka caطaa ibni saaib yacni maraatibta dadka saduuqiinta ah ayuu ka miihaal u keena waa nin saduuqa ninka ku xiga waa yaziid bn abi ziyaad alhaashimi mowlaahum alkuufi wuxuu leeyahay alxaafid ibn xajar daciif kabira fatagayara wa saara yatalaqanu wa kaana shiiciya min alkhaamisa isagana waa nin hoos jira xoogaa xagga markii la fiiriyo xifdiga iyo sunanimada tashayu baa ku jira xifdigana ma xoog badna rawaa lahu muslim walarbaca waa yaziid leyth leyth ibn abi sulaym leyth ibnu abi sulaym zunayn saduuq ikhtalata jiddan markii hore saduuq ahay ikhtilaatna waa ku dhacay wuxuu leeyahay marka mina asaadisa rawaa lahu muslim wاlarbacatu wاlbukhaari fi tacliil leykan wey rawaa lahu lbukhaari fi tacliil wa muslimu والأربعة وأضرابهم هي أنفاشهم ومن ثمال الآثار هو آثار تسدى كمدة ونقال الأخبار هي أخبار هو نقلنا فهم يغو وإن كانوا هباء هذا بما وصفنا وحي أقصفينك وقصغا ومن العلم والستر وعلم يسترنانك عند أهل العلم dadka ahlulcilmigaa agtooda wain kaanuu macruufiina weyan khabar wain kaanuu haba ahaadeen macruufiina kuwa lagu yaqaano bimaa wasafnii wasafnaa waxaan ku sifaynay oo min alcilmi waasatri cinda ahli ilcilm oo ah cilmi iyo asturaan ahlulcilmiga agtooda fagayruhum min aqraanihim gayrkooda oo kuwa la aynigaa ka mid ah oo miman cindahum oo ka mida nimanka agtooda uu ay ka jirto ama ay agtooda taalo maa dakarna min alitqaani wixii aan soo sheegnay oo ah itqaanka iyo sugitaanka iyo walistiqaamati fi riwaayati iyo riwaayada ku toosnaanteeda yafduluunahum yafduluunahum waa khabarka fagayruhum fagayruhum yafduluunahum kayrkood dabaqadan labaad kayrkood baa ka fadli badan ka sarayda fi lxaali walmartabati xaaladda iyo martabada uga sarreeya ayib marka labadaas qoloba waxbuu ka warinhayaa qeybta saddexaadna wuxuu noo sheegi doonaa in uusan dhan ka lahayn riwaayaadkoodana uusan dheg jarx u siinin lianna haadaa cinda ahli اlcilmi درجة رفيعة وخصلة سنية لأن هذا أرنك أو إتقانك عند أهل العلم أهل العلم أكتودا ودرجة رفيعة درجة سرع وخصلة سنية هي أرن سرع سبب alaa tara miyaadan arkaynin idaa waasanta haaulaa'i halaaثata haddii aad ku miisaanto saddexdaas kuwaas saddexda ah alladiina samaynaahum oo ah kuwa aan soo magacownay caطaa'an wayasiida walaytan haddii aad ku miisaanto saddexdaas bimansuur bn اlmuctamir mansuur ibn اlmuctamir wa sulaymaan alacmashi iyo sulaymaan alacmash wa ismaaciila bni abi khaalidin iyo ismaaciil bni abi khaalid fii itqaani اlxadiid xadiidka sugitaankiisa iyo walistiqaamati fiihi ku toosnaanta xadiidka wajadtahum kuwaas saddexdaas oo waxaa helaysaa mubaayiniina inay ka fog yihiin lahum kuwaan saddexdaa oo dambe laa yudaanuunahum aynana u dhowaa karaynin laa shaka cinda ahli lxadiidi cinda ahlilcilmi bilxadiid fi dalik shakina ma laha ahlulcilmiga aqoonta ula xadiidka agtooda arrinkaas shakina ma laha saddexdaas hore markaad ku miisaato saddexdan dambe waxaa arkaysaa inaysan u dhowaa karin oo ay ka hooseeyaan arrinkaasuna shaki ma lahu leeyahay cinda ahlilcilmi bilxadiid markuu u tarjumahay alxaafid ibn xajar mansuur wuxuu leeyahay mansuur ibn lmuctamir ibn cabdillaahi sulami alkuufi hiqatun habtun min طabaqati اlacmash rawaa lahu ljamaca jamaca waa waa imis aljamaca waa imis ayib sulaymaan alacmash waxa weeyaan sulaymaan ibnu mihraan abu muxamed alkaahili alasadi waxa uu leeyahy alxaafid ibn xajar alacmash hiqatu xaafidun caarifu bilqiraa'aati min alkhaamisa waxaan shard sharxi doonaa xoogaha dabaqaadka alxaafid ibn xajar uu u samaystay kitaabkiisa taqriib tahdiib ninka saddexaad wuxuu leeyahay ismaaciil ibn abi khaalid alaxmasi mowlaahum albajali hiqatu habtun min araabica kuwaas marka cimada weeyaan darajada u sarreeya wuxuu leeyahay laa shaka cinda ahli اlcilmi bilxadiid fi dalika liladi istafaada liajli ladi istafaada waana arrinka sababtiisu waxay tahay arrinka ahaada arrin fiday cindahum cinda ahli اlcilmi bilxadiid oo ah min sixati xifdi mansuur ansixitaanka mansuur xifdigiisa iyo walacmashi iyo waismaaciil iyo waitqaanihim lixadiidihi iyo sugitaanka xadiidkooda ay sugeen wa annahum ahlulcilmigu lam yacrifuu midla daalika arrinkaasoo kaleeto ma garanayaan min caaa'i caaa ka garan maayaan caaa heerkaas ma gaarsiisan wayasiida waleyf intaas waa ka baxay miaal kaluu misana rabaa inuu soo bandhigo wuxuu leeyahay wa fii mili majraa haaulaai wa tajri lmuwaasanatu usoo qada wa tajri lmuwaasanatu waxaa soconaysuu leeyahay isu miisaanitaankii fii mili majraa haaulaai kuwaas aan soo sheegnay meeshii uu maray isu miisaankoodu meel lamida waxaa marahaya idaa waasanta markii aada isu miisaanto bayna alaqraani kuwa isku da-da ah markaad isu miisaanto kabni cawni oo kale weeya wa ayuuba asakhtiyaaniyi iyo ayuub asakhtiyaani maca cawf ibni abi jamiilata markii aada ku miisaanto cawf ibni abi jamiila wa ashcaf wa ashcaf alqumraaniyi iyo ashcad alxumraani wahumaa labadaanu saaxiba alxasani wabni siriin alxasan albasri moxamed ibnu siriin ardadooday ka mid yihiin kamaa ibnu cawnin wa ayuubu saaxibahu sidaa ibnu cawn iyo ayuubna ay u yihiin ardadooda marka waa isku darajo ama waa isku dabaqo haddii markaa la tartansiiyo ayaga qudhooda isku mid ma noqonayaan waa kala sarreeyeen waxa uu leeyahay alimaam alxaafid ibn xajar ibnu cawn waa cabdullaahi ibnu cawn ibnu ardabaan abu cawn albasri hiqatun sabtun min aqraani ayuub fi اlcilmi wasinni min asaadisa rawaa lahu jamaaca waa ibnu cawn ayb ayuubna wuxuu leeyahy ayuub ibnu abi tamiimata kaysaan السktiyaani albصrي ثiqة habt xujaة min kibaar الfuqahaaءi والcubaad min الkhamisaةi rawaa lahu الjamاعة labadaas maqaamkaasay joogaan oo isagu dara ثiqaة habt laakiin cawf wuxuu leeyahay cawf ibn abi jamiilaةa alأعraabi alcabdi albصrي ثiqaة uu leeyahy rumiya bاlqadri والتashayuc waxaa lagu tuuray qadar iyo tashayuc waxbaa jira marka muشhkilaad min الsaadiسaةi rawaa lahu الjamاعة أشcث waa أشcث بn cabdالlahi الxmrani ثiqaة فaqih min الsaadiسaةi rawaa lahu الbukhaarي تacliiqا والأrbacة muslim wax kama warin ninka mu ayb wuxuu leeyahay markaa إilaa أna اlbawna kala fogaadka oo baynahumaa u dhaxeeya labadood laba iyo laba wan labada hore iyo labada dambe kala tagsanaanta u dhaxayda wuxuu leeyahay baynahumaa labadaas hore iyo wa bayna haadayni labadan dambe baciidun waa wax fog waxa u dhaxeeya oo kala fogaan ah waa fog tahay fii kamaali اlfadli wa sixati الnaql markii la fiiriyo fadliga kamaalkiisa iyo naqliga ansixitaankiisa wain kaana cawfu waashcahu gayra madfuuciina can sidqin waamaanati cinda ahli cilm haba ahaaduu leeya cawf iyo ashcaf kuwa aan laga soo leexinin sidqiga iyo amaanada cinda ahli lcilm oo waa haystaan taas sidqi iyo amaano waa haystaan laakiin maqaamka ayuub iyo ibni cawn ma gaarsiisa ya aywa wain kaana cawfun waashcahu gayra madfuucayni haba ahaadeen cawf iyo ashcaf laba aan laga leexin karaynin can sidqin o amaanata cinda ahli lcilm walaakina alxaala laakiin xaaladdu waxa weeyaan maa wasaknaa wixii aan soo sifaynay oo min almansilati manzilo ah cinda ahli lcilm ayb wainamaa mahalnaa wuxuu leeya waxaan miihaal ka dhignay haaulaa'i kuwaas fi tasmiyati magacaabitaanka kuwaas ayaan miihaal ka dhign le kuwaas waa meeqo toban weya qofood waa saddex hore oo saddex uu barbar dhigay iyo laba dambe oo uu laba barbar dhigay masa isku yimi waa toban shan waxay maalayaan qimada shanuna waxay maalayaan maqaarka ku xiga wuxuu leeyahay marka waxaan saas ku yeelahayaa inaan dadka kala tusiyo maqaamaadka culammadu ay kala joogaan oo ah qayb aada u sarreyda iyo qayb hoose inay leeyihin wainamaa mahalnaa waxaan mihaal ka dhignay un kaliya haaulaa'i kuwaas tobanka ah fi tasmiyati magacaabitaanka liyakuuna tamfiiluhum si uu u noqdo magacaabitaankoodu iyo mahalataankoodu simatan ama calaamad yasduru can fahmiha uu ka soo fulo fahmigeeda man gadiya calayhi طariiqu ahli اlcilmi fii tartiibi ahlihi fiih ninkii uu ka dhumay oo uu ka qarsoomaa ka qarsoonaaday ahlulcilmiga dariiqiisu dariiqoodu fii tartiibi ahlihi dariiqaasoo ku jira ahlulcilmiga tartiibkooda fil cilmi lagu tartiibiyo wuxuu tilmaamahaya marka wuxuu rabaa inuu yidhaahdo intaas waxaan miihaal uga dhigay qofka aan aqoonin ama aan garanaynin masaaligta ahlulcilmiga oo ku saabsan sida ahlulcilmiga loo kala saaro ama loo kala saro mariyo si uu arrinkaasi ugu noqdo uu leeyahay arrin uu ka fulo oo uu ka faa'iideysto waana arrin laga maarmaa falaa yuqasaru lirajuli alcaali lqadri can darajatihi laga gaadi maayo u leeyahay ninka qadarkiisu uu sareeyo darajadiisa laga gaabi in laga gaabiyo ma biayi xaalin min axwaal qofkii maqaamka uu leeyahay in hoos looga dhigo maaha walaa yurfacu muttadicu lqadri fi lcilmi korna loo qaadi maayo midka qadarkiisu filcilmi uu hooseeyo uu dha- uu dhacsan yahay fowqa mansilati loo qaadi maayo wayucطىa kullu dii xaqin fiihi xaqa waxaa la siinhayaa mid kastaba xaqa uu cilmiga ku leeyahay xaqiisiyaa la siinaya qof kastaba booskiyeedii waa in la joojiyo oo qof caali lqadri fi lcilmi ah aan hoos loo dhigin cadaawad awgeed ama ururnimo awgeed aan hoos loo dhigin qof cilmiga aqoonta uu leeyahay iyo maqaamkiisu uu liitona in aan kor loo qaadin mansiladiisina aan la gaadhin mansilo uusan lahayn aan la gaadhsiin wayunazalu mansilata wayucطىa kullu dii xaqin xaqa wayunazalu mansilata mid kastaba xaqiisaa la siina waxaa la dejinayaa booskiisa waqad dukira can caaisha waxaa caaisha laga sheegay radia allahu canha annaha qaalat inay tidhi amaranaa wuxuuna amray rasuulullaahi rasuulkii allah an nunazila annaasa manaasilahum inaan ku dejinno dadka manaasishooda iyo boosaskooda xadiidkaas waxaa wariyay alimaam abu daawuud wa kayruhu fii sunanihi culamadana waxa ay leeyihin hoogaa inqitaac baa ku jira xadiidkaas laakiin wuxuu ku xoojiyey alimaam muslim xadiidka aayaddan oo wuxuu leeyahay maca maa nataqa bihi lqur'aanu iyadoo ay jirto oo arrinkaas ay la jirto xadiidkaas uu la jiro waxa uu qur'aanku ku dhawaaqay oo min qowli illaah qowlkii allah ah wa fowqa kulli dii cilmin caliim waxaa ka sarreeya mid cilmi lah dhammaantii mid cilmi badan baa ka saxeeya ilaa marka dambe midba suu mid uga sarraynahayo cilmigu uu u dhammaado allah tabaaraka wa tacaala facalaa naxwi maa dakarna waxa aan soo sheegna wax la mida oo min alwujuubi wujuub ah ayaan nu'allifu maa sa'alta min alakhbaari aan ku alifaynaa waxa aadna su-aashay oo akhbaar ah oo can rasuuli llaahi sala allahu alay wasalama aan ka warinay qaacidadaas marka waa qaacida sharci ah oo saliim ah oo sharcan wa caqlan saa'ir ah qaacidadaas oo imaam muslim kaana qaacidadaas waxay xusiisiday arrin arrinkaasuna wuxuu yahay waddankan oo dadka tawxiidka sheega ama sunnada baahiya oo shirkigana la dagaalama bidacdana ka hortaga iyadoo ay ugu mashhuursan tahay a-sheekh shariif cabdinuur a-sheekh maxamed nuur qawi baan soo gaadhay mudda inaan arrinkaas soo wadeen ayagaana ugu mashhuursanaay wax tawxiid sheega ama sunno sheega oo baahiya shirki iyo bidacna ka diga labadoodina waa gaboobeen da- baa ka daba timid waxaan aragnay asnaaf min annaas oo si gaar ahaaneed a-sheekh shariif cabdinuur ugu dhegan oo u dhaleeceeya oo gaadhsiiyo heer tabdiicin ah baan arag asnaaftaas markaan aad ugu fiirsannay qaybo badan bay isugu jiraan qayb waxaa la dhihi karaa hooyadiis baa weli irmaan ah mid qayb ajruumiga ayaan u saxnayn qayb waxa uu ku dhaleecaynhayo iyo aqoonta uu haysto shariif baa laga kororsaday qayb maba yaqaano shariif mana arkina waa maqlay maca daalika waa ku dhegan yihiin waana dhaleecaynhayaan waana tarjiicinhayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala caadaadkiisa waxaa ka mid a qofku waxa uu laasimo adduunyada inuu noloshiisa uu dhammeeyo intii aan aragnay sunnuu sheegahayay shariif xadiisu aqrinhayay intaan anu ah toban sano ka badanna makuu nala joogo ugu dambayntii waa gaboobay da- baa ka daba xajkaan lasoo dhaafay kii ka horreeyey ayaan annagoo kooxa u tagnay guriguu tagnay oo maka ka deganaa markaan u galnay kitaab la yidhaahdo saxiixuljaamic asaqiir baa u kala baxsan misku saarin oo akrinayo ragga u tegana waxaa ku jira dad arbaciin sana khaadim u ahaa isaga intii u tagtay hal qof markii laga reebo waxaan ku yidhi kan mad garanaysaa sheikh maya kan ma garanaysaa maya kan ma garanaysaa maya kan ma garanaysaa maya kitaabka akrinaysa muxuu yahay wuxuu leeya kitaabkan waxa weeye صaxiixu اjaamic الصaqiir lshaykh اalbani waana dureyrinaya oo akrina dadkii u khidmay jirin kalama yaqaan waa dumiyey war ka baxay kuwii u khidmaynaya arbaciin sana uu dumiyey laakiin kitaabki waa dareyrin wuxuu leeyahay kitaabkan asheikh alalbani baa iskale hadduu soo baxu leeyahay sheikh albani marka meeshaas waxaan ka qaatay arrinkaas inuu yahay calaamo wanaagsan iyo istifaalo fiican oo ah khaatimadiisu wixii uu weli jiray in alla uu dhammayn kadib ninkii dhaleeceeya oo ku macaansada dhaleecayntiisa ama ninkii tabdiiciya oo tabdiicintiisa jaah ku hela ama maal ku hela waxaa u taalla qaacido kamaa tadiinu tudaan yukaalu laka bilmikyaali aladii takiilu bih yowm min alayaam waxaa ku qabsan doonaa adigana dhalaacayntaada iyo tabdiicintaada in nin uu ku macaansado jaahna ku goobo maalna ku helo waa qaacido ilaahi ah oo cadli ku dhisan qofkii joogana waa arki doona ayib wuxuu leey intaa kadib faama maa kaana minha can qowmin hum cinda ahli اlxadiiثi muttahamuun aw inda akar cinda alakari minhum falasna natashaagalu bitakriiji xadiiثihim wuxuu leeyahay faama maa kaana wixii ahaaday oo minhaa akhbaarta ka mid ah oo can qowmin ka sugnaaday qowmkaasoo hum iyagu cinda ahlilxadiidi ahlulxadiidka agtiisa muttahamuuna kuwa la tuhmay ka mid ah muttahamiin ah aw cinda alakari min ama ahlulcilmiga ahlulxadiidka badidii agtooda bay muttahamiin ka yihiin falasnaa natashaaqal ma ahin inagu kuwa isku mashquulinhaya bitakriiji xadiiihim xadiidkooda warintiisa dhanka madiinule kuwaas kuwaasu amsilo badan ka bixiy yaa ka mida kuwaas wuxuu leeya ka cabdullahi bni miswar abi jacfar almadaa'ini ayb waxa uu leeyahay cabdullahi bnu miswar bnu cawn abu jacfar almadaa'ini qaala imaamu nasaa-i matruuku lxadiid ayb وcmr بن khاaldi cmr بن khاalد أbu yusف alcشhى الكوفي waxa uu leeyahy imam بن عadiي في اكاmil mnkr الxadيiث xadiikiisa mnkr وcabdالqduس الشhاmي waxa weeyaan cabdاlquduus ibnu xabiib abu saciid aلdimashqi waxa uu leeyahay ibnu cadiyin lahu axaadiiث غayru maxfuuda xadiis aan maxfuudo ahayn buu leeyahay wa huwa munkaru اlxadiiثi isnaadan wamatnan waa in xadiidkiisu sanad haddii la fiiriyo ama matn la fiiriyo uu yahay munkar waa mxamed bn saciidin اlmasluub waa mxamed bn saciid bn abi qays alsdi waxa uu leeyahy bnu cadiyin sufyaan الthawri ayaa u galay cabaar buu la fakiyey markaas buu ka soo baxay markaasuu yihi inahu kadaab waqatalahu abu jacfar almansuur fi zandaqa ninkaana waxaaba dilay abu jacfar almansuur alcabaasi alkhaliifa zandaqa una u dili yani diin laawo la-aan diin laawo waa diin laawo munaafiq wakiyaas ibni ibraahim abu cabdiraxmaan annakhaci waxa uu leeyahay ibnu cadiyin ghiyaahun bayin اlmri fi اضacfi wa axaadiiثuhu kuluhaa shibhu اlmowduuc waa nin arrinkiisu cad yahay axaadiista dhammaanteedna ay u ag tahay wax mawduuca wa sulaymaana bni camrin waa sulaymaan ibnu camr ibnu cabdillaahi abu daawuud annakha'i alkuufi wuxuu leeyahy ibnu cadiyin sulaymaan ajmacuu calaa annahu yadacu alxadiid waxay ku ijmaaceen inuu yahay nin wadaac xadiida dejiya waxa uu leeyahay wa ashbaahihim iyo kuwaas kuwa la midka ah miman tuhima biwadc xadiid oo ka mid a dadka lagu tuhmay axaadiis dejinteed been ah wa tawriid اlakhbaar iyo akhbaar samaynteeda maxaan jiri nin wa kadalika qaybtaas marka waa qayb wadaaciina ama muttahamiin ah waxaa ku lifaaqa qayb kale waxau leeyahay wakadalika saas oo kale waxaa ah man ilgaalibu man algaalibu calaa xadiidihi lmunkaru aw algalatu sidaas oo kale waxaa uu leeyahay ninka xadiidkiisa waxa ka qaalibka uu yahay almunkar aw algalab wax munkar ama galad ah yuunaba gaarsiisnaan heer uu noqdo muttaham ama kadaab laakiin ninkii xadiidkiisa uu gaaro heer ah munkaru lxadiid ama nin gaalib ah wuxuu leeyahay amsaknaa aydan can xadiidi waa ka joogsanayna u le kuwaas xadiidkooda labadaas sinfi marka oo ah muttahamiinta ama kadaabiinta ama dadka axaadiistooda ay munkar tahay axaadiistooda ma rabno l mana isku mashquulinayno wax jirana ma waxayna isugu jiraan qaybahaanu qayb aqoon daro xifdi daro ay u geysay waxaan iyo qayb diinlaawayaal ah oo arrinkaan uu u geeyay diin ifsahaadintiis iyo la dagaalanka ay isugu jiraan wuxuu rabaa marka qaacido inuu ka bixiyo xadiidka munkarka muxuu yahay wuxuu leeyahay wacalaamatu lmunkari fi xadiidi lmuxadid calaamada uu leeyahy uu leeyahay xadiiska munkarka ah fi xadiidi lmuxadid qofka muxadidka xadiiskiisa waa sidan soo socota idaa maa curidat riwaayatuhu lilxadiidi على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايتهم قاعدdaas waa qاaعدة مهiمة w wuxuu leeyahay haddii loo bandhigo riwaayadiisa oo xadiidka uu wariyey dadka qayrkiisa asaga riwaayadooda oo ah أهل الحفظ والرضا dad xفdi leh lagana raadi yahay khaalفت riواaيaته رواaيatهم riwaayadiisu waxay khilaafaysaa iyaga riwaayadooda aw lam takad tuwaafiquha ama u dhowaan mayso inay waafaqsan tahay faidaa kaana alaglabu min xadiidihi kadalik haddii uu noqdo shayga uu u badan yahay oo xadiidkiisa uhu sidaa hadduu noqdo kaana mahjuura alxadiidi gayra maqbuulihi wala mustacmali wuxuu noqonayaa mid xadiidkiisa laga hijrooday oo aan la aqbalin oo aan la isticmaalin inuu noqon fa min haada darbi noocaas waxaa ka mid ah qaybtii hore muttahamiin iyo kadaabiinay noqdeen qaybtaanuna fa min haada darbi min almuxadisiina waxaa ka mid ah qaybtan muxadiثiinta waxaa ka mid a cabdullahi bn muxaram ninka la yidhahdo cabdullahi bn mubaarak shaykhu اlislaam ayaa wuxuu yidhi low khuyirtu bayna an adkula اljannata wa bayna an alqaa cabdallahi bna muxarar lakhtartu liqaa'ahu uma adkulu اljanna arrinkaas wuxuu ka tarjumayaa say u jeclaayeen culammadii hore xadiidka iyo cilmiga ay aada u doonahayeen ugu dadaalhayeen wuxuu le cabdullahi mubaarak marka haddii khiyaar lai geli lahay inaan ninkaa la kulmo iyo inaan jannada galo ma la tartansiin karo may laakiin asaga wuxuu leey haddii lay doorsiin lahay haddii khiyaar lay geli lahay ninkaan inaan la kulmo iyo inaan jannada galo waxaan dooran lahay inaan asaga la kulmo kadibna jannada aan galo ayib kadib muxuu noqday ninkii wuxuu leeyahy falamaa ra'aytuhu kaanat bacratun axaba ilaya minhu laakiin markii aan arkay xaaladiisii diga aan ka jeclaaday asaga digaa ka fiican waa nin ebelam wa yaxya bnu abi unaysata waxa weeyaan yaxya بن أbي أنaysة سامة أbu زaيد الجزري walaalkiis waxaa la yidhaha زayd بن أbي أنaysata walaalkiis waa nin ثiq walaalkiis baa wuxuu yidhi lاa تkتبوا عan أخيi يaحyى faإنه kdاab cilmiga iyo xadiidka mujaamalo ma laha muxadiثiintuna mujaamalo kuma dhaqmaan oo waxaa la helahayaa nin aabbihiis daciifiyo oo dhahaya aabbahay daciif waaye laa taakudu can ama yidhaahda ibnigayga daciif waaye laa taakudu can ama yidhaahda walaalkayga daciif waaye laa taakudu can ninkan marka walaalkiisu zayd min abi unaysa wuxuu leeyahay laa taktubu can akhii yaxyaa fainahu kadaab wljaraaq bnu minhaan abوlcaطuuf alxarani waxau leeyahy imaam الbخaarي munkar الxadiiث وcabaad بnu kaثيir الhaqفي albصrي wuxuu leeyahay yaحya بnu maciin laysa bشhayءi fi اxadiiث wa kana rajula صaalح laakin nin saalx u aha fii nafsihi aqoon daraa marka halaysay laakin isaga salaax buu leeyahay وxuseyn بن cabdاللaahi بn dmayrةa alxmyri اmadnي qal بن cadiyi whuwa ضaciif mnkr الxadiiثi وضacfhu bayin عalى xadiiثi xadiikiisa aad uga muuqda وcmr بن صhbaan qala الbخaariي cmr بن صhbaan khaalu ibrahim بn abi yaحyى alأslmi mnkr الxadiiث dhammaan wuxuu leeyahay marka waman naxaa naxwahum iyo xaggooda ninkaa aada yani ninka la mida waay fii riwaayati lmunkari munkarka warintiisa oo mina xadiid ka mid a falasnaa nucariju calaa xadiidihim walaa natashaaqalu bih wuxuu leeyahy ku laaxamayno xadiidkooda mana isku shuqlina lianna xukma ahli lcilmi waayo ahlulcilmiga xukmigoodu iyo wladii yucrafu min madhabihim iyo waxa la yaqaano madhabkooda ah fii qabuuli maa yatafaradu bihi lmuxadiثu min alxadiid madhabkaasoo ku saabsan aqbalitaanka waxa uu la tafarudo muxadidku oo xadiid ah madhabka ku saabsan waxa weeyaan sidaas soo socda yacni shaksi hadduu axaadiid la tafarudo ma waxaa leeyahay munkaraad waayo mise waa la aqbalaa waxaa leeyahay ziyaadatu fiqa waaye sida loo miisaamayo waatan marka wuxuu leeyahay an yakuna qad shaaraka fiqaati min ahli lxifdi waalcilmi fii bacdi maa rawow inuu noqdo inuu dadka fiqaadkaa la mushaarakeeyey dadkaasoo min ahli lxifdi waalcilm ka mida dadka ahlulxifdiga ahlulcilmiga ah fii bacdi maa rawow waxa ay wariyeen qayb ka mid ayuu ku mushaarakeeyey wa amcana fii dalika cala muwaafaqati lah wuxuuna ku fogaaday arrinkaas waafaqitaan uu ayaga waafaqsan yahi uu ku fogaaday oo boqolkiiba sagaashan iyo sagaal waa waafaqsan yahay faidaa wujida kadalik haddii marka la helo sidaasoo kale inuu yahay uma zaada bacda dalika shay-an kadibna intaa kadibna uu ziyaadiyo shay laysa cinda asxaabihi dadka ku aqraanta ah oo ay isku mashaa'ikhda yihiin axaadiis aysan hayn hadduu asagu la yimaado qubilat ziyaadatu ziyadis waa la aqbala marka miisaan wey saxiixa haddii qofku lagu yaqaano dadka fiqaadka ah oo ku dabaqada ah sida ay wax u wariyaan inuu u wariyo oo axaadiis ay wariyaan uu wariyo oo uusan khilaafinin ee riwaayaadkiisu ay riwaayaadkoodu kala yihiin ee kadibna uu la yimaado hal xadiid ama laba xadiid ooyna ayagu warinin la dhihi maayo isku shiikaan nahay kama aanaan warin shaykheenna waxaan jawaabkaada miyaad ka keenta la dhihi maayo maadaama awal ugu yaqiinay mushaaraka lifiqa laakiin sidaa cagsigeed hadday dhacdo marka faamaa man taraahu yacmidu limihli zuhriyi fii jalaalatihi wa kahrati asxaabihi alkufaadi almutaqiniina lixadiidihi wa xadiidi gayrihi aw limihli hishaam ibni curwata wa xadiiduhumaa cinda ahli ilcilmi maqsuudun mushtarakun qad naqala asxaabuhumaa canhumaa xadiidahuma wuxuu leeyahay marka fa amaa man taraahu ninkii aada arkayso yacmidu inuu uqasdahayo limihli zuhri zuhri oo kale fii jalaalatihi weynaantiisa iyo wa kasrati asxaabihi iyo asxaabtiisa badnaantooda wuu noo imaan doonaa marka isaga tarjamadiisa alxufaad ee xufaada almutqiniina ee ah mutqiniin bixadiidihi xadiidkiisa kuwa mutqiniin ku ah wa xadiidi gayrihi iyo asaga kayrkiis zuhri kayrkiis axaadiistiisa kuwa mutqiniin ku ah aw limihli hishaam ibni curwa amase u qasdahaya hishaam ibni curwata wax la mid ah wa xadiiduhumaa labadood zuhri iyo hishaam ibni curwa cinda ahlilcilmi dadka ahlulcilmiga oo ardadooda ah ardada zuhri ama ardada hishaam mabsuudun waa fidsayn mushtarakun waa mid la wadaagsaday oo iyagoo dhan ay yaqaaniin qad naqala asxaabuhumaa waxay soo naqliyeen asxaabtooda canhumaa labadooda xadiidahumaa xadiidkoodii xadiidu zuhri o xadiid hishaam cala itifaaqin minhum iswaafaqitaan oo xaggoodan ka yimid ayay ku wariyeen fii agarihi badidiisa isku waafaqeen fa yarwii canhumaa oo markaa ninkaanu uu labadoodii ka wariyo aw can axadihimaa ama mid ka mida uu ka wariyo alcadada min alxadiid qayb xadiid ka mid a mima laa yacrifu axadu min asxaabiha oo ka mid ah wax uusan axad asxaabtooda ka miduhu garanaynin walaysa miman qad shaarakahum fi saxiixi mima cindah ninkaasuna uuna ka mid ahayn dadka la mushaarakeeyey xadiidka saxiixa warintooda oo mimaa cindahum axaadiista agtooda taalla ka mid ah nin la mushaarakeeyeyna ma aha fakayru jaa-izin qabuulu xadiidi hada darbi min annaas natiijada intaas waa wax aan banaanayn ninka nuucaasa oo dadka ka mid ah xadiidkiisa in la aqbalo marka waa shay marka mantiqi ah yacni zuhri ardo casharaad ama mi-aad buu leeyahay hishaam ibn curwata casharaad mi-aad buu leeyahay arda waa xufaad waa mutqiniin nin baa mud soo yiri laguma yaqaano labadaas nin matalan dadka ardadooda ah oo mutqiniinta inuu ka mid yahay oo axaadiis ay wariyeen ku waafaqsan laguma yaqaano wuxuuna leeyahay axaadiistan zuhri baan ka wariyey ama hishaam baan ka wariyey una leeyahay waxaa leeyahy maya lama aqbalayo adugu inta aada ka warinaysay xufaada muqtiniinta ah xaggay jireen mawdicu tuhma waa lagama yeelaya l maya miisaan saxiixa waa laakiin ninkan hadduu ahaa ninka raggaas waxa ay ardadoodu ka wariyeen isaguna wariya ardadaas waxay wariyeen sida ay u wariyeenna u wariya on khilaafsanayn ee hadhowto laba xadiis ama saddex xadiis yiraha zuhriyaan ka maqlay waa la aqbalaa miisaan wey wqad sharaxnaa min madhab اlxadiidi wa ahlihi waxaan sharaxna buu leeyahay xadiidka iyo ahalkiisa madhabka ay qabaan waxaan ka sharaxna buu leeyahay bacda maa yatawajahu bih wax uu wax uu ku qabso karo fooda qofkii doonahaya man araada qofkii doonahaya wuxuu wejiga ku qabso karo oo uu ka faa'iidayso karo oo uu ku dhaqmi karo waxaan soo sharaxna buu leeyahay madhabka xadiidka ehelkiisaan ka soo sharaxnay man araada qofkii doonahaya sabiila alqowmi qowmka muxadidiinta waddadooda inuu maro wax uu ku meel mari karo wejigana ku qabsan karo aan soo sharaxna buu leeyahay wa wufiqa laha oo markaana la waafajiyo arrinkaas waddadaas muxadidiintu ay mareen inuu maro wasanaziidu waxaan ziyaadin doonaa in shaa allahu tacaala haddii allah uu doono sharxan wa iidaax sharx iyo iidaax iyo caddayn fii mawaadica min alkitaab meelo kitaabka ka mid a cinda dikri alakhbaari almucallala markii aan sheegayno akhbaarta mucallalada ah bacdu culamaa baa kelimadan ag istaagay marka waxay leeyihiin kitaabku waa kitaab saxiix ah axaadiista mucallalkaana waa axaadiis daciifa imaamkiina wuxuu leeyahay markii aan soo gaarno akhbaarta mucallalka ah ayaan wax sii sharxi doonaa waxay dhaheen marka akhbaarta mucallalka wuxuu ula jeedaa bacd alasaaniid oo ruwaadooda ay isku khilaafeen irsaal iyo isnaad ama ziyaado iyo naqsi ama bacd almuxadisiin tasxiifaat bilbacdi almutuun ama bacd alasaaniid ay ku dhaceen taasuu ula jeedaa cilalka waana imaan doontaa kitaabkana waa ku jirtaa laakiin xadiis mucallal ah oo daciifa kama wado ee wuxuu uga jeedaa waxyaalahaas khafiifka ah oo cilalka ah markii aan gaarno meel ay ku jiraan ayaan wax sii sharxi doonaa cinda dikri alakhbaari almucallalati idaa ataynaa calayha markii aan kor tagno fi lamaakini boosaskii allatii yaliiqu biha asharxu waliidaax boosaska uu munaasibka u yahay sharaxa iyo caddayntu in sha allahu tacaala wa bacdu intaa kadib yarxamuka allah allah kuu naxariisto falowla aladii ra'ayna uu kaloo ka warramahayaa arrin kaleeto oo ku kallifay kitaabkan jamcigiisa ayuu ka warramaya uu leeyahay falowla aladii hadduuna jiri lahayn arrin ra'aynaa aan aragnay min suu'i saniici kahiirin dad badan habka ay sameeyeen xumaantiisa dadkaasuna miman nasaba nafsahu muxadifa oo ka mid ah dadka nafsadiisa usoo taagay muxadifnimo miman nasaba nafsahu muxadifa damaa'irtaas hadda mufrad waaye man ayayna u laabanaysaa miman nasaba nafsahu muxadifa fii ma yalzamuhumna waa damiir jamc waxayna u laabanaysaa mantaas waana soo marteen fi naxwi manta marmar in damaa'irteeda laga dhigo mufrad biictibaari lafdiha marmarna in laga dhigo damaa'irta u laabanaysaa jamci biictibaari almacnaa marka markii horeeto miman nasaba nafsahu muxadiثan fi ma yalzamhu jamc marka haddaan ku celiyey waxa laasimka ku ah oo ah min darfi axaadiisi daciif axaadiista daciifka hoobinteeda iyo wariwaayaat almunkara riwaayaatka munkarka iyo wa tarkihim ka tegitaankooda alikhtisaara inay ku gaabsadaan ay ka tageen cala alakhbaari asaxiixati almashhuurati akhbaarta saxiixadahu mashhuurka inay ku gaabsadaan bay ka tageen oo waxay u tallaabeen akhbaar aan saxiix ahayn warinteeda oo mima naqalahu hiqaatu lmacruufuuna bisidqi walamaan akhbaarta saxiixadahu ka mid ah waxyaalaha ay soo naqliyeen fiqaadka la yaqaano lagu yaqaano sidqiga iyo ammaanada bacda macrifatihim wa iqraarihim bialsinatihim markii ay garteen kadib oo ay carabadooda ku qireen anna kahiiran wax badan oo mimaa yaqdifuuna bihi ila alaqbiyaai dadka aqoonta yar waxyaalo badan ay u gudbinhayaan oy u tuurahayaan markii ay qireen oy ogaadeen waxaas ay u tuurahayaan dadka aqbiyada ah oo minanaas dadka ka mida kuwa mustaqbal inuu yahay markay ogaadeen wa manquulun oo uu yahay mid laga soo guuriyey can qowmin gayri mardiyiin qolo aan laga raadi ahayn oo miman dama riwaayata canhu oo ka mid ah nimanka in wax laga wariyo ay dhalaceeyeen a'imatu ahli lxadiid a'imada xadiidka mithlu malik bni anas wa shucbata bni lxajaaj wa sufyaana bni uyayn wa sufyaana bni cuyaynata wa yaxya bni saciidin alqataan wa cabdiraxmaan bni mahdi wagayrihi min ala'ima lama sahula calayna waa jawaabu lowla فلولا الذي رأينا من سوء صنيع كثير ممن نفس نصب نفسه محدثا لما سهل علينا وكور ورهما يا مركا وحيالها كوكا اللي في كتاب كأن فات كيسا هي حديثنا صحيحة جمعين تيدا وهو ليها وحي آن أرغني ودقن فماء وكي من ضد نفسه وضوء كيني محدثين يهين وحسن أيهين إني لازم كو أهاب axaadiista daciifkaana inay iska tuuraan riwaayaadka munkarka ay kidaan oo ay ka tageen inay ku gaabsadaan akhbaarta saxiixada ah oo hiqaadku ay wariyeen iyagoo weliba og oo qirahaya waxyaalahaas ay warinayaan oo ay caamada u tuurahayaan inuu yahay wax mustankar ah oo markaana laga wariyey dad aan laga raalli ahayn oo ay dhalaacayeen a'imada xadiidka sida ragga magacyadooda uu soo tiriyey oo noo imaan doona sidaa haddayna dhici lahayn buu leeyahay lamaa sahula calayna nooma sahlanaateen alintisaabu inaan isu taagno limaa sa'alta wixii aada su-aashay oo min atamyiizi wataxsiil kala saar iyo xasilitaanka iyo jamcinta axaadiista kitaabka aanan kusoo jamciyey iima sahlanaateen ayb walaakin min ajli maa aclamnaak laakiin waxa aan ku ogeysiinay awgiisa oo min nashri lqowmi alakhbaara almunkara oo ah qowmkaas aabayeelkii ka dhumay nashrintooda oo ay nashrinhayaan akhbaarta munkarada ah oo bilasaaniidi dacaafi majhuulati ee ku sugan asaaniidda dacaafka oo majhuulka ah wa qadfihim biha ila alcawaami iyo uriditaankooda ay u rideen cawaamta aladiina laa yacrifuuna cuyuubaha asaaniidaas cuyuubteeda caama aan aqoon ay u tuureen khafa calaa quluubina ijaabatuka ilaa maa sa'al waxaa markaa ku fududaada quluubteenna inaan kuu ajiibno waxii aadna su-aashay oo ah axaadiis saxiixa jamcinteeda meesha waxaa ka muuqanaysa marka wax alifitaanku inuusan sahlanayn oo alimaam muslim uu ka cudur daaranhayo kitaabka alifaan alifaadkiisa alifidiisa inay daruuro keentay daruuradaasuna ay tahay dadkii uu arkay oo aabayeelku ka dhumay oo axaadiistii saxiixa iyo daciifka isaga darsantay oo dadkii aan kala sooci karinna madax uga garaacay axaadiis daciif marka waxaa marka daruuri noqotay inuu kitaabkan alifo oo axaadiista saxiixa ah oo dadku ay u baahan yihiin abwaabta kala duwan uu ku soo aruuriyo oo marka dadku ay ku mashquulaan asaga oo axaadiista daciifkana ay ka jeestaan hada wabilah tawfiq wsal allah wasalam ala nabina mxamadi wala ali wasabi wslam